fiicanoo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha daandure baad dhinacay uga barateen galabta galabta daandure kursigii waa laga kacsaday waa laga tuurtay dhinac cabdicasiis la yidhahdaa kursigii kusoo fadhiistay galabta oo ibraahim xasan daandurey kala wareegay
kala wareegaas laakiin waa inaad waa inaad ku qortaa k m j waa ku meel gaar iyadaa labaa mia
waa ku meel gaar daandurey safar buu ku maqan yahay marka haddii baydmo galabta barnaamijka caasha aniga la tabin doonaa caasha weliba barnaamijka waan iloobee dee haddii aan aad igu aragtay anigoo wadada ka weecanaya waa inaad dib igu soo celisa ay soo celceli marka bal warqadda ugu horeysa warqadda ugu horeysa haddaan soo qabto waraaqu way u fara badan yihiin siyaabo kala duwanna way u qoran yihiin masiday u kala qurux badan yihin baan u kala hormarayaa mise siday u kala sareeyaan mise siday u kala gaaban yihin bal middan aan ku nasiibsado warqadan waxa ay ka timid waxaa ugu horeeya aabee ciid salaan kaariye iyo maama caashe xaaji cabdilaahi iyo cabdulqaadir ciid salaan iyo xaaskiisa raxmo xuseen cabdiraxmaan ciid salaan iyo xaaskiisa baa layidhi ifraax xasan axmed iyo asxaab kaloo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan baa layidhi boqorka maxamed xariir xaaji cabdilaahi iyo boqoradda badriya ibraahim maxamuud aw faarax orooskoodu ka dhacay dalka kuwait gaar ahaan baa layidhi mushaab jalaal hotel waxay leeyihiin arooskiina ha noqdo midkii aad u aydaan ubad kheyr qaban aad ku kala heshaan annaguna waxaanu leenahay aamiin waa tahay caashay warqadda dhinacan aniguna warqadahan hayay ugu horeynaysaa waxay noqonaysaa cabdi daahir iyo faaduma dubed maxamed iyo xuseen dubed maxamed iyo fartuun cabdi daahir iyo saafi cabdi daahir iyo ansal baa layidhi magacyada anzal waxaan u malaynaya inay magac carabiya tahay la yaabi maayo kolley magacyada sanadadan baxaya carabi baa u badan adoo raalli cabdicasiisow magacyada ilaa iyo hadda waxaan qaban waayaa gabadhii reeda berdhood kuu dhalatay magaceedii inaan meel walba ku qoro maahane magaceeda waa qaban waaya horta waxaa la ii sheegay anigoo minneabolis jooga waxaa la ii sheegay in barnaamijka aad aniga iga hambalyeyseen oo tirahdeen cabdicasiis inan baa u dhalatay laakiin inantii magacii loo bixiya laisku magacii wuxuu noqdo magac u baahan sida xisaabta maaragta magacaasi inanta ayiideedba waxay tiri magacaan xageed ka keenteen marka magaca su-aalo badan baana laga weydiyey horta magac waxaa la yidhahdaa manaal manaal
manaal waa magac carabiya waa anigii xaajiyadeyda waan iska jeclaanay waanan u bixinay laakiin markaan inantaa yar magaca u bixinay diidmada badanen la kulanay ciiddaasay ka bad qof walba inanta magaceed manaalba oo manaalna xaggay naga soo gashay oo magaca maad ka bedeshaan maad sida anigii xaajiyadeed waxaan idhi magacaan ay dadku leeyihin maad ka bedeshaan wayba nooga dhigtay
marka marka wixii la diidaa doontee marka gabadhayda weyn waxaa la yidhahdaa nawaal gabadhan cusub iminka i dhalatayna manaal baa la yidhahdaa marka waa waa nawaal oo malaha gadaal laga soo bilaabo laan qoraya kaada nawaal nawaal iyo manaal nawaalna waa waa carabi iyaduna waa waa gifti waa hadiyad maxay ahayde manaalna waa achievement waxaan malaynayaa marka galabta markay dadweynaha la dhegeystaan markaan iloobo war gabadhii cabdicasiise magaca carabiga leheed magaceed wuxuu ahaa ina igan marka anigu magacyada soomaalida aad baan u jeclay inaan u bixiyo laakiin malaha labadayda hablood magacyadaasi ay qaateen baa dhinac kale ka yimid kuwa soo socdaan kaa sugaya inkastoon ku qanacsannahay oo magacyo ay un magac yihiin carabi iyo soomaaliba ay iswada leeyihiin marka magacan iminka halkan ku qoran waxaa la yidhi ansal marka ansalna waxaan u qaadanaya magacyada carabigaha ansal aan sii wada warqadee waa ansal cabdi daahir iyo nasiiro cabdi daahir iyo maxamed cabdi daahir iyo cabdilaahi cabdi daahir iyo asxaab kale waxay dhammaantood tahniyad u dirayaan hani cabdi daahir iyo axmed sheekh maxamed oo gabar ugu dhalatay magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose gabadhaasina waxaa loo bixiyey ifraax waa magacyadii soomaaliga ahayd ifraax ifraax axmed sheekh maxamed ifraaxy waxaan ku leeyahay soo barbaar oo soo weyno u noqotay dalkeeda iyo dadkeeda anfacda waa tahay bal heesta ugu horeysa heeso badan baa cashay aad soo qortay barnaamijka maadaama adigu aad garwadeen ka tahay shan heesood baa halkan ku qoran xabadda ugu horeysa kuu sheekeeye ayaa tidhi kulac iyo aamin cabdilaahi baa qaaday marka waxaan soo xasuusanaya kuu sheekeeye kaa sheekeeye halla sheekaysan soo sidaas maaha waa sida si kalena waa loo yidhaahdaa waa ila sheekaystaha iga sheekeeyaha alla sheekaysan waa hees xigmad weyn ku fadhida codadka labada fanaan kuluc iyo aamin cabdilaahi
laysheeg laysheeg laysheeg laysheeg laysheeg laysheeg inadiga shakidaayo shaydaarilaysi shifaku adigaa shakidaayo shaydaan ibleyski shifa kumalakani anaa igu shuh caashaqu markay badatay sheekaadu anaa igu shuca shaqu markay badatay sheekadu waxba yaan la sheemine runta kaala sheexine waxba yaan la sheemine runta kaala sheexine شنترد وعياير شنترد وعياير شحذا الدقور ما غاد شحذا شحذا الدقور ما غاد شنترد وعياير شنترد وعياير شحذا الدقور ما قد شحذا شحذا الدقور ما قد shanta diin islaamkiyo sharcigan ku marye ku sheekeeye haa sheekeeye hala sheekaysan shanta diin islaamkiyo sharcigan ku marye ku sheekeeye haa sheekeeye hala sheekaysan شوف الشروط أكبر شوف الشروط أكبر هلو تلي مشاكلي كو شكاية كا شكاية هلا شكاية هلو تلي مشاكلي كاسي وشركة أنا وشركة كاسي وشركة أنا وشركة كشكال جبناها شدك لا كشكال جبناها شدك لا علوم
شقتك لا إيه شكديد والف شرفتيد وكور شروطيد وطار شعري ديد ووادي شكديد والف شرفتيد وكور شروطيد وطار إلى شكيستي إيجا شكي يا هلا شكيسن إلى شكيستي إيجا شكي يا هلا شكيسن كاسي وشركة الله أنا وشركة كاسي وشركة أنا وشركة كشكا دبنها شدة كنا علو شدة شدة كنا علو
aada u wanaagsan weliba waxay xambaarsantahay macluumaad fara badan oo dee dadkan dadka u kala warqada halkaasaa loogu dhameeyey caashay waa tahay bal dhinaca warqadahan ku noqono warqadda aad adigu haysa waxay ka timid maxamuud ibraahim xaliimo cabdulle maxamed maxamuud ibraahim ibraahim maxamuud ibraahim shukri maxamuud ibraahim cabdiraxmaan maxamuud ibraahim iyo sacad maxamuud ibraahim iyo faa'isa maxamuud ibraahim iyo faadumo siciid taxadar iyo yaasmiin cabdi axmed dhammaantood waxay tahaniyad u dirayaan siciid cabdilqaadir xaashi iyo xamdi maxamuud ibraahim oo meherkoodu ka dhacay degmada baa layidhi god aalo ee maamul goboleedka puntland god aalo weliba maqasho mise waa god caalo kolley waa warqad laga soo fekeriyey waxaa loo qoray god daash aalo marka waa magac kolley jirasaan qiyaasay laakiin aniga ugu cusub waxay leeyihiin arooskaasi dhex maray siciid cabdulqaadir xaashi iyo xamdi maxamuud ibraahim waa meher raalli ahaada ha noqdo midkii uu ku xigo aqalgalka wanaagsan ee loo aayo kolley meeshaasi god baa ku yaalla marka godkaas uun ha layska ilaaliyo yaan lagu dhicin waa tahay aniguna dhinacayga waxaan hayaa warqad waxayna ka timid dadka kale ah hooyo faadumo nuur cabdi iyo aabe cismaan yuusuf xirsi iyo axmed cismaan yuusuf iyo deeqo cismaan iyo caasho cismaan iyo maxamed cismaan iyo yuusuf cismaan iyo maxamed cismaan iyo caasho xirsi iyo eyaan xirsi iyo cismaan maxamuud maxamed iyo nuur cali nuur dhammaan dadkani waxay hambaliyo u dirayaan maxamed bashiir muuse iyo maryan cusmaan yuusuf oo meherkoodu ka dhacay magaalada boosaaso hoteelka baa la yidhi dhammaan dadkaasi meherka hambalyada diraya waxay kala joogaan daafaha dunida annaguna dadkaasi isaroostay waa maxamed bashiir iyo maryamba oo meherkoodu dhacay aan idhaahde waxaan u rajaynaynaa in meherkoodu uu noqdo kii soo dedejiya arooskii iyo weliba aqalgalkii ay ku waari lahaayeen annaguna amiin ayaanu raacinayaa warqadda maxaa waraaqaha galabta ugu boodboodaya heesaha ishaydu ka lexleexanayaan walaan soo qabto heestan xigta oo heestan kudhageedu yahay diin leeya markaad fiiriso cabdiciisow heesaha inta badan fanaaniintu ama abwaanada si gaara waxaad moodaa markay wax sawirayaan in ilaahay u fududay siday wax u sawiraan heestani meelahay aadka iiga soo jidat waxaa ka mid ah adduunyo qof gaaraa la waaye deeq iyo maal iyo darajona nin diida waa la waaye waa markii ugu horreysay xamar baan ku maqlay marka waa heesihii diinleya waa laga dibin jiray daba daba dibin jiray sama ha mar dambana mar dambana waxaa qaaday inaan soomaali ahayn baa qaaday laakiin hadda waa tii asalka ahayd macnahu muxuu maxay ku fadhidaa marka heesta maxay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa adduunyada oo siday sheegayso adduunyo qof gaaraa la waayey deeq iyo maal iyo darajana qof diida waa la waayey marka xikmad badan bay ku fadhisaa wada dhegeysan marka mar haddaad darajiyo deeq waa tiri waa layska fahmaya waayo balan dhegeysanaya yaa ku luuqaynaya fanaanka mustafa shaqaadan weliba fanaan heese badan qaada maaha laakiin haddana codkiisa markaad u fiirsato waa cod halaasiya
adduunyaalan deere la waaye deeqiya maal darajaalan diida la waaye malaqii naftilihindiri iyo aakhira lan doona la waaye diileya Galilea. Adobadi dogabi kuro, dibinoge ashagatire, ana afke madabola dayo dilea, dilea. درسي هدورو لئري عادية إلى دروبنا عيتي ولا عالشتي بيا إري daransidey ki daransidey arirow ki daransidey daransidey ki daransidey arirow ki daransidey maanay dad kala dabniishidaasiley maha integle daqiiqadoo shibdhaha dadow dadiidoo huse dohwa indadaale na do'aadinley anaha indira degdeg ilaahow insehel dantiitayaa worsode degdeg ilaahow insehel
waa tahay cod macaan fanaankii mustafa sheekh aadan heestaas nacaasha inooga sheekaysay waa diinleeye ayaa la yidhaahdaa dhegeystayaashana kasoo sheekeeya adduunyada qof darajo iyo maxay diida adduunyada qof gaaraa la waayo qof adduunyo dhammaystira weli maad aragta oo adduunyadii maaragtay libintii ugu soo horeysaan ka gaara dhahaya ma jiro haye lama daraj- gaaraya adduunyada intaad eryanaysaa lagaa soo qabanaya darajana lama diidayo Dee- manaha deeqda ilaahay iyo darajo iyo intaana cidiida waa la waaya haddii lagu sii waa la boodaysaa saacaddaasaan fadhina waa tahay een, cashay aan warqadaha ku noqonno anigoo taan gacanta ku haya waxaa ka mida een, dadka ku qoran waxaa ka mida garyaqaan baa layidhi aadan cali jibriil wa- dhammaan garyaqaanaa lasoo qoray marka maasha alla garyaqaanadaasoo waan idin salaamay dhammaantiin een, inay run idinka tahay iyo in lasoo qoray allahu yaclam laakiin waa idin salaamay waxaa layidhi waa garyaqaan ah, aadan ca- cali jibriil iyo sharmaake iyo yuusuf faarax iyo xaaskiisa iyo maxamed xasan xaashi iyo xaaskiisa iyo ismaaciil maxamed ismaaciil bidhaan baa layidhi iyo mubaarak maxamed cabdulaahi iyo maxamed shaafici cali cabdulaahi iyo cabdisamed sacad cabdisamed sacad xasan iyo faaduuma eh, saleebaan axmed iyo raxma maxamed xasan iyo garsoore maxamuud cabdirasaaq maxamed iyo garsoore guuleed cabdi daa'uud iyo garsoore jaamac siciid jibriil xeer ilaaliya layidhi waxaan u malaynaya dhammaan dadkani de waxay ka shaqeeyaan dhinacaas iyo sharciyade marka ayaanan maxay ahayday ku xadgudbin xeer ilaaliye cabdifataax nuur jaamac baa layidhi iyo xeer ilaaliye cabdiraxmaan suleymaan eh, suulcayn baan idhaahday cabdiraxmaan suulcayn maxamed iyo ugu dambeyn xeer ilaaliye maxamed xasan maxamed dhammaan waxaa layidhi garsoorayaasha xeer ilaaliyaasha iyo garyaqaanadan ba haye waxay halkan xaflad ah, aroos oo wacan oo taaniyada uga dirayaan waa boqorkii boqoradda yidhaahdeen Een, ah, boqorkii boqoradii uu kumeeyey haddaba oo arooskoodu ka dhaca layidhi hargeysa hotel scandinavia taariikhdu markay ahayd waxayna ilaahay uga rajeynayaan inuu khayr ubad khayr qaba kala siiyo noqdaanna labadiis ku waara marka waxaa layidhi boqorkii boqoradii labadii magac baa maqan talow xaggeen ka hella haddaba marka maadaama warqada qareenna ay u badan yihiin malaha way suu garayn doonaan ciddi ka soo tagtay soo qortay waa ina waa inayba suugareen waa inay maaragtay dacwad kiisba ku ogaan waa inay koogaan yidhahdaan magacadeena cid la- cid la lagu laala laakiin hadday na maqlayaan labadaasi saroose scandinavia hotel ku yaalla hargeysa weliba taariikhda lasoo qoray aan sii sheegne waa bishan abril toddobadeedii arooska scandinavian hotel ee hargeysa ku yaalla ka dhacay labadaasoo magaciina ma hayne waxaan idin leenahay ilaahay ubad khayr qaba ha idinkala siiyo oo isku waara aniguna amiin ayaan raacinaya warqadanna waxa ay tahay warqad tahaniyada waxaa ugu horeeya abageedi cali indhacaad iyo hooyo dhudi faarax goldheer bal ka waran magacani dhudi waa magacyada asalka ah waa tahay injineer cali geedi cali iyo cabdiraxmaan geedi cali iyo cabdulaahi geedi cali iyo saalax geedi cali iyo ditoresa baa la yiri maryam geedi cali ibraahim faarax goldheer iyo maxamuud faarax goldheer iyo mubaarag faarax goldheer iyo asxaab kale oo fara badan oo warqadan ku qorn oona soo koobi karin waxay hambalyo iyo bogaadina u dirayaan injineer maxamed xasan rabbi sahal baa la yiri iyo ditoresa faadumo geedi cali indhacaad oo arooskoodu ka dhacay magaalada abudabi ee dalka imaaraadka carabta waa siddeed iyo labaatankii bishii aanu soo dhaafnay bay ahayd ee sanadkan waxaan leenahay bay yidhaahdeen ilaahay ha ka dhigo kuwii isku waara ilaahay ha idinka dhigo kuwii isku waara ubad khayr qabana kala helaa wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyey aniguna amiin ma raacinaya waa tahay aamiin baan leeyahay caashay aniguna Een, galabta ibraahim ayaan booskiisii fadhiyaa ibraahim xasan daandure oo safar ku maqan canada ayuu joogaa ibraahim weliba caashay markuu nala joogo canada kaaga sheekeynayo waxaad leedahay malaa adduunyada canada mooyaane meel kala mid
laakiin aniga waxaan ku yidhi kanada ibraahino waan soo arkay laakiin kama soo helin dhiiggaa boqolka gaara marka
laakiin keligii maahee soomaalida canada ka timaada oo dhan Ah.
canada waxay u tahay adduunka meesha ugu cajiibka maanta oo dhan waa dareemaysa qofku markuu canada ka yimaado canada canada toronto canada Ottawa. waa tahay ibraahim saaxiib waan ku salaamayna adiga iyo familigaaga fasax buu ku maqanay ibraahim marka dee anigaasi wada barnaamijka waa ku meel gaar caasha oo adigiina ku bilaabay inaan lagu wareegay lama wareegin dadkaan u caddeeyo raalli aho laakiin cabdicise waxaad ogaataa kursi walbo qof ku fadhiyo si ku meel gaar ugu fadhiistaa kadibna waa loo rasmeeyaa hadhow hadhow inaan ku dhagaawaan waa cariga kici waa tahay aan ku noqonno heesihii Een, heesta saddexaad halkan waxaa ku qoran een, ah, ingiriis baad kusoo qortay casho waxaad tihi happy birthday waa heesta magaceeda sidaasaa la yidhahdaa Ah, oo maxay talo soomaaliga ugu qori Happy waayeen birthday to you maxay dhalasho wanaagsan u oran waayeen malaha waxay- Magaca.
waxay yidhaahdeen eh, inta badan dhalasho wanaagsan soomaalidu xafladaha dhalashada ma qabsadaan Ah, xafladaha arooska iyo meherka iyo munaasabadaha kale maahe xaflado ka caana maaha soomalia Marka marka maadaama maasi- magaca- magacan asal ahaan uu ka soo jeedo happy birthday ah, message-kooda meel ilaa dheer iyo buu ku qofka dhacaya boqolka sano jira xataa wadankan happy birthday-geygaba la gaaro buu kuleeyahay marka maadaama magacna iyagu ay leeyihiin heestiina iyagaa loo raaciyey adigu dadka horta dhigta miyaad ku jirtaa mise waad ka xanaaqda
waxaan waxaan samaynaa happy birthday ma samaysto laakiin marka sanad walba la gaaro een, qoyskayga oo dhan inta badan waa reer december Ah, ma Aniga- december waad wada dhalatay aniga- Ha, ma ciyaalkaaga, I aniga know.
iyo xaajiga iyo laba ka mid a carruurta intaba waa december marka sanad walba markuu sanadku sii dhammaanayo waa iska ducaysanaa Ah, may Alla ilaah- si wanaagsan heestan happy birthday ayaa inoogu luuqeynaya fanaanadii faynuustii fanka faadimo qaasim gulowle
Thank you.
waa tahay alla kuu naxariiso faadimo qaasin hilowle faynistii fanka bilaash looma odhan dadkeeda macaan heestii habi birthday aan intaasi uga gudubno aan warqadii ku noqon caashahay warqadan waxaa la yidhi waxaan hambaliyo aroos oo qaali ah u diraynaa caruuska xidiga mudane maxamed yuusuf maxamed iyo caruusada baa la yidhi xidigta marwo ardo axmed cabdilaahi oo soddonkii bishii maaj aanu soo dhaafnay ku aqalgale baa layidhi aad bay warqadan usoo daahday magaalada dobley ee gobolka jubbada hoose waxaana leenahay bay idhahdeen ilaahay ha idinka dhigo labadii isku waara wiil iyo caano iyo weliba waxay yidhaahdeen lacag wiil iyo caano iyo lacag
wiil iyo caano iyo lacag wiil iyo caano iyo lacag dee aroos walle waxay ka tageen waxay ka tageen malaha anigu haddii la yidhahdo waxaan dhihi lahaa wiil iyo caano wiilka ma diidin laakiin haddee bay kala dooranayaan gabar iyo caano iyo lacag ma iska yidhahdaan oo gabadha kumay soo darinba gumaba soo darinba wiil iyo Alla, caano waa cunsuriye hadda ku waa dembi weliba si gaar lagaaga galay sooma waa cunsuriye ku waxay naga yaqaanaa waa tahay asxaabta diraysa oo aad u koobanna bal aan ku daro waxaa li dadka tahniidda dirayana waxaa ka mid ah cabdirashiid sheekh maxamed iyo cabdirashiid axmed dalab iyo cabdiraxmaan sheekh cabdilaahi iyo qaasim macalin maxamed iyo maxamuud xuseen bile iyo maxamed xasan guhaad gedi iyo waxay yidhahdeen dad kale oo badan waxaan mar labaad leenahay bay yidhahdeen hambalyo hambalyo guurkiina guur khayr gurigiina guri negi aamiin dadka warqadan soo qoray may maalmaha qaarna soo wacaan barnaamijka abaan u dhiibi lahayn si professional u soo qareen Aad somaa si iyo la aad.
yaqaan waan uga mahad celinaynaa dee waanan la kaftamaynaa haddaan cunsuriye ku tilmaano kama dhigna Een, inay inay serious naga tahay laakiin waa kaftan waa hagaag aniguna warqadan intaanan heesta kale soo qaban weliba heesta kale aan isha ku hayaayo ee caashay aan jeclaan laha weliba inaad iiga sheekaysid fanaanadeydii baa soo socotee bal aan ku dhuufto warqad aroos wacan waxaa la yidhi waa maxamed sheekh xuseen aadan iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan sheekh xuseen aadan iyo xaaskiisa iyo axmed sheekh xuseen iyo sahre sheekh xuseen iyo caruurteeda iyo saacaada sheekh xuseen iyo caruurteeda iyo nuura aw cismaan aadan iyo caruurteeda iyo dhammaan dadkan waxay kala joogaan somalilan australia norway iyo sweden waxay hambalyo u dirayaan arooska guuleed cabdi wahan iyo xamda maxamed askar oo saddexdii waa bisha maaj ee aan soo dhaafnay sagaalkeedii waxay ku aqalgaleen magaalada melbourne ee dalka australia ducaduna waa dhinaciina Een, u duceeya bal waayaan u ducayno
ducaduna cabdicaiis u raaci waxaan Aqbalka idin Ilaahay baa leeyahay hooye.
waxaan idin leeyahay isku nagaada isku waara ilaahay ubad wanaagsan oo qurux badan oo diinta iyo dalka iyo idinkaba idin anfacanaha idinkala sii idinkuna farxad ku noolaada aamiina baan aniguna u raacinaya bal haysta xigta
heesta de waxaa soo socota fanaanadeydii khadra daahir cige waa iska xaaladuun baa layidhi markaa xaalka adduunyada iyo ay ka sheekeynaysaan jeclaan laha inaan dhegeysto heestan markii ugu horreysaan maqla iyada oo rikoor hal sameecad leh xaafadaha albaabada lala fadhiyo xilliyadii aadka loo qaxaayay xamar waan waxaan u haystay marka hees xilligaas la sameeyey waa iska xaaladuun waxaan leeyahay markaasay borin aad ba ii dhibi jirtay laakiin muddo kadib marka dagaaladii laga soo baxay magacii iyo waxay wadataan markaad aragta magacii iyo jawiga ay isku markii ugu horreysaan maqlayahay iyo sheekadu siday u iyo dhabaqantay sheekada markaad sida u aragto dhamaqsan tahay iyo waxaan waxaa meesha maxaa ka socda laakiin xilli dambe waxay noqotay heesaha safka hore iigu jira ilaan macnaha waan fahmi jira af soomaaligan soo baranaya malaha waa soo koraaye Mm, waa iska xaaladuun way iska xaaladuun codka khatra daahir cige
خبادتي وحالة دمعة حسران يا عين أنا حاجتي زيد الحين قالوا حتى الله ذكرتني وحالي سنتهي ولي حسب وجود قادي عن حالتي قوايا حيث تعمل الخدان حدا الكذاب حق ما يقول إذا هيك الروح تقوي قد مضى حواك وحنان كواك حق ما يقول إذا خير قد روحك تقوي قد مدى حياته وحنان كوايا واسك حالته مدلول واستحالة دون دون حجم الغالي يحر ولايو تاريخ الويل يوي حدي وحاول قالوا حسوس وقريب لكن حيسك يا حر ورايو تاريخ الويل خدي وحاضر قالوا حسوس وقريب لكن حيسك الحنان قوي هلي كلنا حرير عم الحنان قوي هلي كلنا حرير
waa hagaag khadro daahir xige een, fanaaniintan caashay sida aadka uga helay ku jirtaa meesheeday ku salaaman tahay Een, dee waa iska xaaladuun heestadan heestadan iyadaaba ku sheegtay dawaayi adduunyada ma ku soo booqatay Haa.
daartayda quruxda badneed ee ku may taalay kumaan madaarka arkin hargeysaagtiisa may kumaan arkin hargeysa waa saddex cishaan jooga marka waqtigaaba cidhiidhayaa marka fanaanadaas iyo fanaaniinka hore hargeysa joogay aad baan u jeclaa laakiin waqtigu ima saamixin laakiin dhammaantood waan salaamaya waa tahay sidoo kale islaanta iga reebin aniguna warqadda ugu dambaysa dhinacaygaa soo qabanaya cabdicasiisow heestan adaan ku dayn doonaa warqadda dhinacayga ugu dambaysa hambalyo aroos baa la yidhi boqorka maxamed xasan ah, rabbi sahal warqadan mar dhawada soo martay haddana gacantay mar kale ku soo dhacday nasiibkaa saaciday waxaa la yidhi maxamed xasan rabbi sahal iyo boqoradda baa la yidhi faatime maxamed ah, cali abudabi bay ku aqalgaleen baa la yidhi waa tahay waxaana diraya bay yidhahdeen tahaniyadda arooska dadka hoos ku qoran anigu baa u jeeda dadka waa u akhrinayaa waxaa ugu horeeya aabe maxamuud cali maxamuud hooyo dhudi cali maxamuud cali saalax maxamuud cali cabdalla maxamuud cali aabe xasan axmed ducaale hooyo faatimo maxamuud ciise khatro xasan axmed iyo aamino xasan axmed iyo axmed xasan axmed iyo siciid xasan axmed cabdirasaaq xasan axmed iyo ugu dambayntii cabdiraxmaan xasan axmed dadkan waxay kala joogaan baa la yidhi africa asia yurub bariga dhexe wow ilaa bariga dhexe xitaa waa la tegey waxay hambalyo xaaladaas waa bariga dhexe baan maqli jiray kelmadda xataa bariga dhexe waxaan moodi jirin af soomaaliga inay ka mid tahay maga ogeynba ilaa in intaa warbaahinta ka soo galo inay tahay ma shaqo aan xal loo helin waa xaalada bariga xaaladiisa waa bariga dhexe xaaladaada xaaladeeda waa bariga dhexe Ah, waa af ma shaqo aan xal soomaaliga loo hadda helin ka mid noqotayba waxay hambalyo u diraya baa la yidhi qoyskaas cusub inagoo leh bay yidhaahdeen na noqda qoyskii lagu nasto lagu nagaado ilaah ayuu ka yeel bay yidhaahdeen annaguna aamiin baan raacnina anigana warqadda aashoy dhinacayga ugu dambaysa dad mar dhoweyduun aan sheegay ayaa igu soo noqday laakiin dad kale ay aroos kale ay tahaniyad u dirayaan ma aroos maye dhalashay tahaniyad u dirayaan waa maxamed sheekh xuseen iyo cabdiraxmaan sheekh xuseen labadoodaba xaasaskoodana way ku jiraan Een, axmed sheekh iyo sahra sheekh iyo sacaado sheekh iyo nuura aw cusmaan saddexdoodan iyo caruurtoodaba oo adduunyada daafaheeda somalilan norway australia kala joogay iyo sweden waxay hambalyo u dirayaan siciid xasan jeelle iyo najmo khadar najmo khadar aadan oo bishii hore gabadh ugu dhalatay magaalada beth magaalada beth waad garanaysaa soo maa waxay ku taallaa dacalka dhinaca australia ee soo xigta dhinaca koonfurta waa halkuu lahaa dhinaca galbeed koonfureed bay ku ta waa weli meesha iminka ka socota meesha diyaaradda laga raadinaya howlgalka waa diyaarad halkay fanaaniinta qaar ku sheegeen yidhaahdeen aqrun baa ka shisheeta meeshaasi maya dhinacan waxay soo xigtaa badweynta hindiya beedku waa mi- meeshan iminka ay ka socoto een, howlgalkan diyaaradda lagu raadinayo Allah saldhigay sahlay.
marka gabadh baa halkaasi ku dhalatay waxayna u dhalatay siciid iyo najma khadar gabadhaasi waa dalka australia waxaa loo bixiyey hadiya maasha allah waa magac wanaagsan hadiye waxaan leenahay hadiya waxaan leenahay soo barbaar oo noqotii weynaata aabaheed hooyadeed iyo caa'ilooyinka oo dhan oo isku duuban anfacda diinta iyo dalkaba anfacda waxaanan leenahay dee ha soo korto aniguna waxaan u raacinayaa duco kale Mm.
meel fogood ku dhalatee soo dhowow baan leenaha markaad soo korto kulli waa- kulli waa la geyn tuuladii yarayda ka timide way soo baran doontaa Een, caasho waa kulli warqadiintaasay noogu egyihiin aan intaynan heesta kale soo gudbin dee adigu bal ducee adiga inta dhalatay qoysaska isguursaday kuwa ismehersaday kuwa xaaladoodu ay qabyada marayso ee malaha ay jaq ku tahay Kuwa is- dhammaantood waxaan leenahay allah ha sahlo umuuraha kuwa isqaqaawisa iskaadgaadayana dhammaantood umuuraha allah u sahlo waa tahay waa iska xaaladdu oo iska xaaladuun oo ha loo samro waa hagaag Een, heesta ugu dambeysa caashoy waxaad inoo soo qortay fanaanka jookle iyo nimce yaasiin heestan waxaa tiri waa haye haye aya haye baan kusoo gabagabaynaynaa inta aan mar kale barnaamij midkan lamida ku kulmi doono dhegeystayaasha maxaad leedahay dhegeystayaasha waxaan leeyahy waan idin salaamaya dhammaantiin ibraahim saaxiibkii daanduure anigoo magaciisa ku hadlaya dee intaan toddobaadka dambe kulmi doono waa hadduu soo noqdana waa kaa haddii kalena waa iska xaaladuun oo iska xaaladuun waa iska xaaladuun heesta way kaaga dhegta oo iska Marka- xaaladuun marka- marka heestan insha allah kusoo gabagabaynaynaa fanaanka jookle iyo fanaanada nimco yaasiin heestuna waa hayahaya caashahay intaan mar kale kulmi doono dhammaanteen haye haye
anakaaga socodkiyo caybaadaada quruxdiyo habsamida tallaabada waxaa kala hormoo dumar toohankaygu raaye aniga jacaylkiyo adna ilaba caashaqa xarirtaa xarirtaa kaaga kaadkeene xarirtaa xarirtaa sida hogolgaruurow adigoo aragaba dusha ka hadhayso u hortay gorowacan gabaryaal hubaashi waan ku hindanayaa sida hogolgaruurow adigoo haragaba dusha ka hadhayso ugu hortay gorowacan gabaryaal hubaashi waan ku hindanayaa I'm after Jojo. Ah, I can't go mad. So don't be my baby. Watch your love. Gurgumada jacaylkiyo alla ilaba caashaaqa xarirtaa xarirtaa xarirtaada kaadkeene xarirtaa xarirtaa fikirracayaale gurgumada jacaylkiyo alla ilaba caashaaqa xarirtaa xarirtaa xarirtaada kaadkeene
Yeah.
xarirtaa xarirtaa
Ah, yeah, ma.